kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaan ku eegayaa haweenka soomaaliyeed oo horumarka ka gaaray ganacsiga ay ka hirgeliyeen dalka dibaddiisa gaar ahaana dalalka dariska sida kenya oo kale suuqa isliya oo soo jiray muddo ka badan soddon sano waxaa ganacsiga ugu weyn dadka ka hirgeliyey ama horeba u bilaabay ka mid a haweenka kuwaasoo ganacsigooda meelo hoose kasoo bilaabay balse beec mushtariga markii dambe guulo wax ku oola ka gaaray safiya cabdulaahi afraax oo toddobaadkan barnaamijka marti noogu ah ayaa ka mida dumarka bilowgii horeba ganacsiga ka bilaabay suuqa islii safiya ayaa sharxaysa qaabkii ay ku bilowday ganacsigeeda iyo dhibaatooyinkii ay wajahday xiliyadaasi waxaan muddo in badan ayaan shaqaynaya ka badan muddo soddon sannadood ah aniga oo yar ayaan bilaabay meel la yidhaahdo lamaanga oo xadka kenya iyo tanzania ah ayaan tegi jiray waxaan ka soo qaadi jiray dhar la yidhaahdo fiscos dharkaas oo saddexdii mitir la gedi jiray berigaas labaatan shilin oo kenya mana ah markaan halkaan keenana waxaan gadi jiray fifty konton shilin aan gadi jiray kontonkaasna toban shilin waxaa qaadan jiray taxiga markaas soo gudbiyo maadaama uu ahaa kontraband in la soo geliyo waddanka ay ka ahayd marka sidaas calaa ajrigeedaan ku bilaabay ganacsigii saas yaryarka ahaa saan waday iskuulkiina aan u dhiganayay waxaa la gaaray muxuu ahaa xilli kaletood dukaanadii waxaa la furay gaarisa lodge waxaan ku bilownay gaarisa annaga markaas kuma inaan bilaabin towfiiq ayaan ku bilownay towfiiq hooyada oo joogta ayaan la shaqayn jiray anigoo markaa yar waa markaasi nineteen ninety two ninety twogii sidii muxuu ahaayey becsharadii aan u wadnay oon u gadaynay markaas dhar badan ma jirin dhar la jeri jiray oo layidhahdo fiscos iyo dhar kale oo silki la yidhaahdo ayaa la iibin jiray dharkaasi oo la jarayay sidii aan dharkaas u iibinayna markii dambeetood waxaa dhacday in carab noo timaaday carabtaasi oo yidhaahdeen konteenaraan idin keenaynaa ma caddayn kartaan haa sidii aan konteenaradii u iibinaynay alxamdulilah faa'iidooyinkii aan ka helay waxaan ka bilaabay hindiya hindiya ayaa waxaan ka keeni jirnay markaas dhar la yidhaahdo dabadheer dabadheertaasina waxay ahayd alaabada muxuu dadna waxay u yaqaanaan kurdo dadna waxay u yaqaanaan goono goonooyinkaasaan ka keeni jirnay kuwaasaan sii iibin jirnay markaasi oo shilinkiiba saddex gaar inta badan ganacsigu waxa uu leeyahay faa'iidooyin iyo caqabado kala duwan oo hadba soo wajaha qofka ganacsadaha ah inkastoo ay badan yihiin caqabadihii ay la kulantay muddadii ay kusoo jirtay safarkeeda ganacsiga haddana dhibaatadii ugu weyneed ee ay la kulantay safiya iyo ganacsigeeda ayaa ahaa in shaqadan ay ku weydiisaygeedii oo xilli uu ku sugnaa goobta ganacsiga ay kooxa burcadihii ku dhex dileen dhibaatadaasi soo gaartay safiya iyo qoyskeeda kama aanay hor istaagin inay ka haraan ama ay ka baxaan shaqada ganacsiga ahayd maadaama aysa fiicna inaa hadda soo xasuusta laakiin waa caqabad dhacday waxaa jirta odaygii aniga muxuu ahaa qabay in lagu dilay dukaanka dhexdiisa isagoo ah sarifle oo dukaanka muxuu ahaa lacagta ku sarifi jiray lacagaha qalaad wax kasta ay noqoto lacag kastatood oo karanti ah marka waa loogu yimid maalin jimcaha ahayd anigoo muxuu ahaa markaa ramadaan bay ahayd wuxuu yidhaahday aniga maalintaa ma soomanayn wuxuu yidhaahday kaala soo quraaco meeshuu iga bedelay ma uusa joogin jimcaha ma imaan jirin inkastoo waqtigii iska dhammaaday mar alla markii aan ka tegey within twenty minutena waxaa la yidhahdo odagaaga waa la dilay waxaan imid ayadoo lacagtiina la dhacay odagiina la dilay oo dhibaato badan meeshii muxuu ahaa ay taallo lacagtii oo la dhacay isagii oo la dilay marka annaga waxaa noogugu naxdinta badnaa waxay ahayd dhimashadiisa lacag waa la helaa waa shaqaysan lahayn asna wuu shaqaysan lahaa marka annagu hadday competition ahayd hadday dhibaatooyin kale ahayd haddii dad soo adeegsaday nin dhulal badan lehna wuu ahaa nin hantilehna wuu ahaa haddii loogu talagala xataa ma ogin laakiin markaasi uun caqabada iigu weyneed oo aniga isoo gaartay ayay ahayd oo i dhibtay oo aan aad ugu walwalay laakiin alxamdu shukr rabbilcaalamiin waxaan ilaahay ku mahadinayaa iimaanka alla isiiyey dadka qaarkood way carari lahaayeen waxay aadi lahaayeen ama yurub ama ameerika ama meeshay bedelan lahaayeen waxay dhihi lahaayeen sidii shalay odagayga loogu dilay ayaa loogu dilaya ma aanan dhihin halkaygiyaan ka sii waday alxamdu shukr rabbilcaalamiin waxaanan gaaray meeshii aan maanta rabay oon higsanayay ilaahay baa i gaarsiiyey waxaan kaloona allah mahaddiis ah asaga maalintii annaga wuxuu joogay within seven days aniga iyo asaga ayaa waxaan ka nimid yurub meel walbeetood inuu imac salaamaynayo kaleetood yurub inta ay ka koobantao dhan waa igu soo wareejiyey isla markiina muxuu ahaaye waxaan soo marnay haddana xajkii xaj markaas ma jirin laakiin waxaa jirta cumro cumradii aan soo marnay alxamdu shukri bilcaalamiin sidaasaan asagana isku macsalaamayna xilligaas oo waktigiisii dhammaaday ilaahay qabrigiisa khayr ha ugu geeyo allahna u dembi dhaafo annagana allaha nooga daba naxariisto oo noogu dembi dhaafo waxaa jira dumar badan oo hiigsanaya inay ganacsigooda guulo ka gaaraan balse caqabado kala duwan oo soo wajaha ay u keenaan niyad jab marka dambe sababa in ay ganacsiga iskaga baxaan ugu dambeyn maxay tahay talooyinka ay la wadaagayso dumarka soomaaliyeed ee noocaasa safiya cabdulaahi afrax walaahi aniga waxaan dhihi lahay talada aan siinayo waxay tahay horta shaqo ceeb ma lahan wax walba oo shaqo ah waa la qabtaa wax aanan qabanin oo shaqo ah ma jirto magaalada wax kastato waa isku dayay ay ka mid ahayd xataa muxuu ahay inaan maqaayad hooseeto xataa ka bilaabo oo aan ku gado maadaama aan dukaan aniga markaas aan ku lahaa meesha dukaankana uu ahaa sarif dhar wax walbeeto uu ahaa meeshii ku dheganeed waxaan ka dhigay in alxamdu shukr rabbilcaalamiin ayay maqaayad aan ka dhigo oo sambuus lagu dubayey oo cunto lagu karinayay oo wax walba ahayd ayadoo laleeyahay naamaxaa xataa odagaygu yidhi farqaha dufan ha noo gelinin ma rabna annaga maqaayad marka waxaan kaga soo bilaabayay noloshu wax walba ay tahay inaan ogaado saas calaa ajrigeed waxaanan ogaaday maqaayadu waaba kasii lacag badan tahayba dharka iyo waxa kaleeto lagu mashquulayo ma anigu waxaan kula talin lahaa haddii xataa ay noqoto qofka inuu shaah wareejiyo iyo inuu sambuus wareejiyo iyo inuu wax gado inuu wax walbeetood sameeyo because qof walbeetood noloshiisa level ma ahan oo meel hooseeto ayaa laga soo wada bilaabaa waxaan leeyahay inaysan ka xishoonin level kasteetood ay soo marayaan marxaladda ugu dambaysana nin kasta oo taajirood aragtid meel sagxadda ayuu ka bilaabay oo dhulka ah marka alxamdu shukri rabbilcaalamiin dadkaana walaalaheenna soomaaliyeed in ayaguna aysan ka xishoon aysan waxba siinin ay halkaa ka wadaan shaqadooda iyo waxooda iyo sidii ay wax ku qabsan lahaayeen horumar ayay ku gaarayaan caruurtoodana horumaray ku gaarsiin karaan meesha ay hiigsanayaan way gaarayaan insha allahu tacaala sidaas ayaan leeyahay saabaana kula talinaya ganacsato safiyo cabdulaahi afrax ayay ahayd oo barnaamijka toddobaadkan marti noogu ahayd intaa haynoo joogo toddobaadkan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan ku eegnay horumarka ay dumarka soomaaliyeed ka gaaraan beec mushtariga ay dalalka deriska ka hirgeliyaan iyo siyaabaha dhibaatooyinka soo food saara ay uga gudbi karaan barnaamijkan oo kale toddobaadka dambe haddii aan laydmo intaan ku kulmayno nabadgelyo